maamulka dowladda hoose ee magaalada berbera ayaa la wareegay ku dhowaad lixdan dugsi oo isugu jira kuwo hoose iyo kuwo dhexe arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda somalilan soo saartay xeer yoolkiisu yahay in sare loo qaado tayada tacliinta asaasiga ah warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakule
barnaamijka maamul daadejinta ayaa baryihii ugu dambeeyey waxa uu ka hana qaaday islamarkaana si xawliya uga soconayay qaar ka mida degma doorashooyinka somalilan degmada berbera ayaa ka mid ahay degmooyinka sida weyn saamaynta uga yeeshay horumarna uu ka gaadhay barnaamijka g b l g-ga kaasi oo nuxurkiisu yahay in adeegyada asaasiga ah ay si toosa ula wareegaan dowladaha hoose tusaale ahaana waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid a xarumaha caafimaadka ayaa sida xeerku uu qorayo waxaa mas-uul ka noqonaya maamulkooda sare dowladaha hoose mas-uuliyiintooda mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ugu sarreeya iyo maayarada magaalooyinka hargeysa gabiley iyo berbera ayaa dhowaan kulamo ay yeesheen waxa ay iskula afkarteen kuna heshiiyeen in lagu wareejiyo dugsiyo waxbarasho oo hoose dhexe maayarada magaalooyinkaasi saddexdaa kulan maanta ka qabsoomay magaalada berbera ayaa waxaa ku kulmay islamarkaana lagula wareegay sagaal iyo konton dugsi oo hoowa hoose dhexe isugu jira waxaana duqa magaalada berbere cabdishakuur maxamuud cidin uu ku wargeliyey islamarkaana ku baraarujiyey maamulayaasha dugsiyadu in ay u diyaargaroobaan shaqada oo lasii laban laabo
maanta kulankayguna waxaa un dhammaan sagaal iyo kontonka iskuul ee wasaaraddu maamuldaadsinta ka samaysay maamulayaashooda inta magaalada joogta iyo inta maqan halkana kala hadlayno maamulkii waxbarasho ee degmada berbera degma doorashada berbera waxay wasaaraddu hoos ugu dhaadhicisay in ay degmadu ay mas-uul ka tahay in badan baynu soo wada shaqaynaynay roolkii aan soo gaadhnay intii ka harsanayd in bay wasaaraddu nagu wareejisay maamulo kasta waxaan ku dabageli doonaa oo aanu iskarab taagi doonaa waxalaali wixii u tabayana aanu ka saari doonaa si loo helo bulsho iyo ubad iyagoo yaryar ay aqoontoodu dhisan tahay oo aynu ka saarno ilmuhu markuu dugsiga sare uu dhameeyo ee uu jaamacad gelayo halkuu caqabad kaga imanaysay luuqadaha inuu hoos ka soo dhismo oo isagoo yar standard one two three four eight uu yahay mid aqoontiisu ay dhisan tahay marka maamulayaasha waxaan leenahay u diyaargarooba shaqadaa horu haysteen oo aada loo sii labalaabay geesta kale guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ayaa isaguna isdultaagay dhinaciisa muhiimadda ay leedahay in ay dowladaha hoose la wareegaan mas-uuliyadda iyo maamulka guud ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyadoo la raacayo sharciga iyo xeerarka gudoomiya waxaan runtii anoo kaaga mahad celinaya sidaad markii horeba noola shaqayn jirtay waxaan maanta si buuxda haddii aan la yidhaahdo iyagoo ka hor fadhiya maamulayaashii dugsiyadu kuwa maqana aan halkan fariinta uga faraya deegaanada miyiga iminka wixii ka dambeeya inay si toosa xafiiskaaga degmada ay u hoos iman doonaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa